asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde waxaana xubinteenna murtida maanta aan ka soo meehaahno afka hooyo haddii eebba idmahayana annaga oo dhinacyo badan ka eegayna marxaladaha afka iyo dabeecadihiisii hore iyo dhaqamadii kala duwanaa ee aynu asalka iyo faraca u lahayn ayaannu halkan ka soo gudbinaa xubinta murtida maanta oo ah mid joogto ah taasoo ah midaan duugoobin aan dibdhicin ama dalleensanin ama aan daldaalyoobin ama haddii eebba idmahayo ayna daxali fuulin waana xubinteenna murtida maanta ee aad sida joogtada ogala socotaan idaacadda star f m barnaamijka barqanimo xubinteennan murtida maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii gungaadhka ahaa mid ka mid a waxaa jiray oo la yidhi waxaa jiray nin dhalay wiilal dhallinyaro ah oo koox ahaa wiilashiisa kooxda ah oo ah kuwa aan da' badan kala weyneyn wiilasha ayaga eh aanaad u kala da'weynayni waxay ahaayeen niman gaadhay da'da sindheerta la dhaho da'da sindheertiihii waa da' firfircoon bootin dheer talaxun socod badan cuntana badan oo laga yaabo inayna dherginba waa nooca lagu tilmaamo jamhad ama la dhaho haddii eebba idmahayo koox qowlaysata lagu sheegi karo ninka isagii waxa uu ahaa nin aad iyo aad ugu wanaagsan dhanka martiqaadka ama martisoorka ama martida soo marta hagaajinteeda maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday isaga oo ku jira xilli kala jaban ah oo haddii eebba idmahayo laba heer dhexaad yaalla cimiladuna si in ilaahay og yahay ay tahay ayaa waxaa u yimid niman socota hadday niman socota u imaadeen waxa uu is yidhi bal xoogaa berihiisa uu guriga ku ogaa u kari nimanka islaantiisii buu u yeedhay wuxuu ku yidhi heblaay intii beriiska ahayde kiiladii beriiskaayde guriga taallay martidan inoo imaatay u kari islaantii uu qabay ama xaaskiisii ama ooridiisii ama afadiisii ayaa waxa ay samaysay ama marwadiisii ayaa waxa ay samaysay dab shiday markaasay diyaarisay intii inay beriiska ahayd inay nimanka u kariso kooxdii qowlaysatada ahayd ama kooxdii yeyda ahayd ee uu dhalay ama nimankii uu dhalay hanaqaadka ahaa ee barbaarta ahaa ee sindheerta ahaay waxa ay go'aansadeen haddii eebba idmahayo inay aayar duurka intay aadaan iyagoon is-shidayninba ay jilfo ay geedo waaweyn oo nooca gisreebka iyo haddii ilahay kuu sama ogol yahay lewiga ama noocyada kaleente ee jilifta weyn dhaliya ama tii hareeriga iyo noocyada la midka ama geedqodka oo kaleento ayaa waxa ay sameeyeen waxay ka soo goosteen jilfo waaweyn waa jilfo waaweyn oo halkii jilif ahaaba ugu yaraan ay qaado in ku dhow nuskiilo beriisa ay qaadi karto waa jilfo xagaaf ah oo kuwa digada lagu xaadha u dhigma way iska sugeen beriiskii markuu aayar biyo gudhsaday korkaasay ka daawan hayeen iyo hal mar kusoo dhaqaaqeen ninba aayar buu hal mar darsaday islaantii oo qayliyaysaa ninkii xagga ka maqlay markaasuu wuxuu arkay nimankii oo saa u galaabaxaya digsigii waa digsigii taqtaqahay moogta markaasuu yidhi naa heblaay naa heblaay naa heblaay naa ma yeydii baa ku degtay naa yeydii baa ku degtay hadday yeydii ku degtay anigana qudaha ii soo dar naa hadday yeydii digsiga ku degtay anigana qudaha ii soo dar buu yidhi markayga waa halku dheg muhiim ah oo soomaalida dhexdeeda caan ku noqday hadday yeydii ku degtay digsiga anigana qudaha ii soo dar markayga ayaa la dhahaa taasoo ah in marxaladii uu rabay ninku ama martidii uu soori rabay yey ka soko martay ama rag dhallinyaro ahoo boobdoona oo aan meel kale ka imaanina uu isagu dhalay ay digsigii ku degeen mar hadday iyagii boobeenna isna boobkii ayuu dhinac ka galayoo naaqudaha ii soo dar ayuu dalabkiisii ku soo koobay waana sheeko la yaab leh oo dee wax kale uu samayn karo ma yaqaana ma rasaasayn karo ma layn karo waa inuu dhaho unqudaha anigana ii dar yaana meesha ku qadine maahmaahdeena maanta waxaan dhahaynaa wakhtigii ku dhaafay wuyey kuuguma soo laabto wakhtigii ku dhaafay way wuyey kuuma soo celiso ama wakhtigii ku dhaafay wuyey kuuma soo celiso wuyey waxaa weeye waa inaad dib u gocato ama aad sallaytoodo wakhtigii ku dhaafay wuyey kuuma soo celiso ayaa layidhi